halkan waa darka xoolaha ee magaalada sarif koonfurta wajeer
ka shaqeeya jeemanka ceelka sarif baan ahay abaarta dhibo badan bay nagu haysaa waxaa ka mid ah xoolihii inay dhammaan haayaan waxaa ka mid ah inayna coos jirin biyola-aan ee jirta ceelka hadda aad arkaysid intan oo xoole ama intan oo dad oo meesha tuuran ceelkaa loo imaaday ceelkiina dadka wuu deeqilaya xoolihii way deeqilayihiin dadkiina abaarihii baa saameeyeen shilin ay ku gataan shidaal ma laha gelley waxay ku gataan ma laha xoolahana gelley inbay ku nool yihiin oo cooska duurka lagu soo cunaya waa la waayey abaarta ayaa saamayn muuqata ku reebtay dadka iyo duunyada deegaankan abaar haddee saxariir wax noolba ma haynaba oo adduunye rafaad wixii ilmaha aan siisan lahayn waxaan siin haynaa xoolihi waa ku dhammaan wakaasoo rafaad wax la sheegaa ma ah
lood baa artaa ariga ma dhaama looda ma dhaama geela ma dhaama cudur xoolaha markay abaar doogga xoolaha markay aaran helaan nafaqo iyo doog nafaqada xoolihii tankaa ka dhammaaday waa arkaysaa kulli xaafadaha waa la jiiftaa iyo bakhtiga ka tuuray waxgaradka deegaankan ayaa ka warbixiyey culayska ay dareemayaan kuleel aad oo abaar aad baan na haysaa waxaan u malayna sarif muddo badan intaasoo sanaan deganin abaarta maanta taallo weligeed ma allin waxaan u malaynaa abaaro badan aan soo marnay kuleelo badan waan soo marnay abaar afmajiir ladho wax nooga daran ma aan jirin laakiin haddii aan fiirna tanaa ka daran middanaa ka daran sababta ay oga darnaatay abaartaa raashiin baa la helay dowladdaa raashiin keentay tan coos lama hayo wax ilaahay intoo la hayo male dowladda waxba lagama hayo raashiin lama hayo wallaahi dowladda aniga hadda kenya waxay to xaaladeed waaban garan la'an annaga dowladda kenya waan ku hoos noolnay bakhtiga looda ayaa meel kasta yaalla waxayna dadku ku mashquulsan yihiin quudinta xoolaha wixii soo haray gaar ahaan nugulka sida looda iyo ariga abaar inay nahayso waad arkaysiin xoolihii inay muur noqdeen waad arkaysiin dowladda dowladdii loo cawaansan lahaa mahe dowladdii saaciidada iidan noo keen laheyd waay marka waxaa la rabaa hadday dowlad aad tihin weli dowlad kenya aad tihin oo waddanka wajeer aan ku noolnaho inay masaaciido noola keeno oon ku noolaano dad iyo duunyaba lacag ka ahaato mood iyo nool wuxuu ahaadaba inay wax noola keenaan rabto haddee saxariir wax noolba ma haynaba oo adduunye rafaad wixii ilmaha aan siisan lahayn waxaan siin haynaa xoolihii
intaan waraysiga waday waxaa goobta imaatay hooyadan oo rabtay in loo qaado sac kici waayey oo xaafadda ka fadhiya
meeshan waxaan u imaaday oo dad bulshadan aan u soo dhexkaco waxaa waaye sac baa iga fadhiya wax ila qaadaan la ahay dadkuu iska mashquulsan nin walba wax caatadiisuu dareersanaya marka anna sac baa iga fadhiya xalay baa gaari lagu keenay waxaa laga keenay kabta iyo wajarboor agteed wuuna fadhiyaa saakoo dhan wuu hinganhay wax ila qaadaan la'ah waxyar kadib waxaan aadnay xaafaddii hooyadii sacu ka fadhiistay oo aan ka mid noqday dadkii qaaday sacan oo aada caata u ahaa gurmad iyo gargaar maysan helin bulshada deegaankan waxayna alla ka sokow codsi u direen dowladda waxaan rabno waxaa waye annaga masaaciido xoolihii aan naga fadhaan ilmihii oo dhan dad gacanta ay u galeen wixii akhrisanaya wixii kaleba marka saaciido umbaan idinka rabna annaga sidoo kale waxbarashada ayay saamaysay abaartu waxaana yaraaday tirada ardayda ee wax ka barta iskuulka deegaankan inkastoo maamulaha iskuulka sarif uu ka gaabsaday inuu saxaafadda la hadlo haddana guddoomiyaha guddiga waxbarashadaee sarif ee waalidiinta ayaa sheegay inay jirto hoos u dhac dhanka tirada ardayda ee iskuulkan barata ilmihii waxbarashadii sarif primary kale waxaa dhiganay jirtay maadaama ana chairmanka iskuulka ahaa toddoba boqol oo cunug hadda afar boqol iyo labaatan ku soo hartay ilmihii xoolihii xaaska la soo xaasine cunug walba salaadda waxaa lee ii raac maalmaha principalka iga soo hadla wuxuu dhahay wax ilmoo lahaa ma laha waxaana keentay abaarta iyo baahidan dadka markay awood kala waayeen ilmihii xoolaha raacsadeen xoolihii abaarta haysay marka iskuulkana hadda enrollmentkii ilmaha toddoba boqol maraya wuxuu maraya hadda afar boqol
maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa magaalada sarif koonfurta wajeer